bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuhu dhugunsadayaal hamiin fayla weliba ha ka dhowaadasana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyo bay dhabo hamiin fayle dhugunsadayaal isolboysiinin dheegahaytan idaacadda maqalishaya siindeeraha iyo dhammaantinba weliba waa hamiignama eedawaysniiniya hooydayta taariikhda miilaadiga welibayay ka beegantaa soddonka bilishanaad sannadka lamaada kun labaatii kowka qodobada barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo baydhow dhugunsadayaal isinka dheega doontan onoona hasin gudbii doogna haddii alleedama weliba ku mid ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed weliba ku hadalay qalalaasihii maalmo ka hor kudhiyi degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyo kulamadii inkada dembeeyey odayaasha iyo mas-uuliyiinta degmada la qaadaday kulammadaasay may mira dhale ha ku baheen barnaamijkasiinkahayna dhugunsadayaal haddii eebwan raallo kunagada koronafayras yaha kalama ka caleeya adduunyada shacabka baydhabo ka dhaqaal ahaan cudurkaasay saameen xoog leh kuwaaladay barnaamijkasiinkala wadaago doogna dhugunsadayaal ma agbalaana maana agbalaana in falal laka dhibaatayo shacabkaana lakajaysada deegaanno ku tirsan xudur waana dadkaana la barakiciya saasayna weli baray guddoomiyaha degmadaas maxamed macallin barnaamijkasiinkahayna dhugunsadayaal haddii eebwan raallo kunagada ku dhowaad labaatan qof iyo kasamowte degmada rabdhuure ee gobolka bokool kureed markiyo dhammaan kureed markiyo aamaan hilibgeel oo samaysan warkaasay dhaba haddaba dadkaasay dhibaatada hadeertee may gurmadaan baahanyin barnaamijkasiinkahayna dhugunsadayaal unoon hasin gudbii doogna haddii eebwan raallo kunagada reer koonfureedka ka baradan habka doorasho lanqabadow reer waqooyi saasayna weli baaray gadu raysal wasaare xigeenka xukuumadda soomaaliya mahadi guuleed barnaamijka ka dheega doontaan dhugunsadayaal beesada laka qaado shacabka soomaaliyeed canshuurta ilaa ay hadda macad meeliya ka dhiyaasa saasayna weli baaray brofesor yaxye camiir barnaamijkasiinkahayna dhugunsadayaal haddii alleedama deegaanno ku tirsan gobolka jubbada hoose oo laku xureeya al-shabaab weliba markaas laka hergeliyey nalalka ka shaqeew iriida deegaannadaas tir ahaan meegaaw deegaannadaasay deegaanno deegaanno sayaw barnaamijkasiinkahayna dhugunsadayaal siyaasiyiinta soomaaliyeed qayliya siyaasiyiinta qayliyahay labaatankii sana laha dhaafi walba miniintarna weliba fadahaynan tikidhidheelan sumcaddaana saasayna weli baray wasiir hore oo ku tirsanaay xukuumaddii hore daahir xasan xusein barnaamijkasiinkahayna dhugunsadayaal unoon hasiin gudbii doogna haddii alleedama haddii beesa waltaraasa weliba laka qarash gareey xamar dawladda ka dhisan saasayna weli baaray madaxweynaha somaalilan muuse biixi cabdi oo farmiing andiri shacabka soomaaliyeed iyo dawladda dhexe ee soomaaliya barnaamijkasiinkahayna dhugunsadayaal qodobadaas iyo qodobadii kale haney korriya barnaamijka ka dheega doontaan xasan aadan kayr iyo barnaamijka sanaahayahay anoo maxamed cali yuunis barnaamijkaasiin la dareer sii doona kolkoo kaleed iyo dabagalka dhegaystaalaha ka dhowaada hamiin fayle dhegaystayaal si walba isiniin dhegahaytan maqalka idaacadda hasiindeerahay dhammaantinba qodobkan ka horeeya weliba uuse nagaday maalmogalaha dhaafi degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose koonfur galbeed weliba kusuguna wufdo ku dareere maamul goboleedka koonfur galbeed kureed weliba xaliyana shaqaaqooyin kudhihi degmada maalmo ka hor mas-uuliyiinta weliba hogaamiyayey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka koonfur galbeed maxamed abiikar weliba markaas la kulmay odayaasha iyo mas-uuliyiinta degmada intaasay kureed geekii warbaahinta la hadlay wasiirka usoona ku warbiye kulamadii iyo wala kumira dhali siisan la socotaan ayaa mumamainin socday isxog waraysi iyo kulamo oona laweel dhadaana qaybaha shalbedelan ee bulshada reer wallaweyn oon iska jiraan waxgaradka odayaasha dhaqanka culmaaudiinka saasoo kale dhallinyaradii iyo haweenka mayba geekana maylerahay kulamadaana qayb ku hayay saraakiishii ciidanka oo aan iska jiraan maylerahay ciidanka daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya ciidamada s n a iyo iyo danab saraakiishooda intaasna maylerahay mayba xog waraysi iyo kulaweel dhadaanay horeen la socotana dhibaatooyinka degmada ku jari may ku mid haay inay isbaarooyin badan iyo ciidamada may leedahay wadooyinka la dhiki mayna may leedahay hal ku deeranay sidii isbaarooyinkaas ugu yaraan dhalinyaro ay lahaay ciidamadii horey meeloo dhikadayna lanku qaadafadi isbaarooyinkaas lan qaadafadi dadka shacabka oo wadadan marawna dhibaatooyin badan maadaama ay ku qabeen ani la yaraa ciidanka daraawiishta harmoosho iyo meelihii horey may leedahay maadaama horey inshal qaybsameen ani harumihii iyo lahaayan iyo talasiido diibanka nagadan isla saasoo kale kastamka email hore waa lanku qaadaynayn degmada halmeellaynagada ciidamadana hal dhinac wal kuwada qaadan sida saasoo kale odayaasha dhaqanka kulamadii una lanahayn email faylanin marahayan isxog waraysi kudib maylerhay ugu dambeyn maybaan dhowtaan maylerhay sidan ka dhaqsi badan inaan hal ku deeri doona arrimo ka jari maylerhay ka guulaysanay inay ciidamadii oo horey qabaa'ili iyo malaylah lama garaban shalgoyn ilahaskanaga inay bulshadii iyo magaaladii sharrinaytid dib lanfuro oo maylerhay bulshadii dib haskanaga too ganacsiyadii iyo iskuuladii iyo diban furman wada shaqayntii aadin socota isla saasoo kale ani maamulkiina qaybaji shalgun qaar ku mid anigoo ay leedahay shaqooyinka iyo sii bilowdan inta kalena sidanka dhaqsiga badan dowladda go'aan ku deeri doonta haddii ilaahay raalla ka nagada wayba may leedahay bulshada reer wallaweyn ida guud ahaan koonfur galbeedna sheegane in shaqaaqooyinkii iyo dhibaatooyinkii hanoo deeray degmada wallaweyn hadda xal ku deeri intanka badan insha allahu tacaala antanka dambe ay toona sidanka dhaqsiga badan dowladda ilaa iyo madaxweynaha unan la seeda doono halan degdegana la hel doono bulshada reer wallaweyn mayn kuma hadnagaane may leedahay gacantiyo ku jeysideen jooj joojinta dhibaatadan isaasoo kale nina garab surman ani may leedahay nabadgelyadii iyo amnigii magaalada dib hanaska nagadaan oo ganacsida lagu shaqeeyo odayaasha dhaqankeedan kama hanaagaanayoona qaybta nabadeyntiyo qayb ku qaadeen insha allahu tacaala way rajay doona ani anka baaqan in nabadda weli kusii shaqeeyaan gacmaha isqabsadaan horumarka magaaladan iyo ku shaqeeyaan sidii wadankan iyo guud ahaan amnigii iyo horumarka deegaanadan lagu shaqeeyadan lahay diban bilaadan insha allah wasaaraddii dowladda koonfur galbeedna marwalba may leedahay la roogi doonta isla saasoo kale xaalado hawshana si dhowan la socdo doon haddii ilaahay raalla ka nagada markan ciidanka mahadnagaan guud ahaan dhallinyarada iyo odayaasha dhaqanka doorkiiyo ku jeysadeen in intugu badan lagu rajay doon haddii ilaahay raalla ka nagada isla saasoo kale maybaan mahadnagaan saraakiisha ciidanka s n a oo mayleerahay ururka walaweyn roog iyo saasoo kale ururka danab oo mayleerahay roogan isla mayleerahay baladooglo dhammaantii waylana ciidan mahadsantiin insha allahu tacaala wayna rajay doona in intugu badan ani la wada qabsan doon amnigana yoona gacan ku sii doonan si maamulka degmada horumarna ku deeri lahay amnigaas iyo horumarka assalaamu calaykum waraxmatullah
hagaag dhegaystayaal barnaamijka weli si toosean la dareertan shacabka ku nool magaalada baydhabo xarunta gobolka baay weliba ku hadlayna saameynta dhaqandhaqaale usa kawaalade covid nteen kureed markiusa kalama ka caleeye adduunyada
edeegyadii oo dal iyo melrs dibad ninku koo jaran oo yaraadeen dadkii ha edeegi jari oo melrs la xanabi sida melrs dibido oo kale badaacadii lahafgada jari safaradii la gala jari xanabaad badaanku kooy meel socodkii yaraadi bulshadii meel wax soo saarkii badaacadii yaraati way sababay kuley warshadoogii oo walaha saara jaraan oo shaqaalagii iyo walaayo oo la shalahnawi iyo safaradii meel raawis ee dhinac baaburti dhinac diyaaradoogii marka way idan dareemana hoos u dhac dhaqaale iyo hoos u dhac badeeca ya dareemana insha allah marka ma ilaahay ku toogana in meel raawis ilaahay nin fuusay isku socodkii iyo meel raawis meel raawis isku socodkii dal
marba haddii isku socodkii dadka hirinyin dhaqaale iyo wala shal dareero ma leh saas dartee marka bulshadii meelinayin kuwaasi markii la waayo saamaynta un kuwiin uusan isoo biitaasu sababtoo bulshadii badan ay tii u socda jirtay eed iyo eed gaabisa nagday maadaama lamba lanka kale ku dhoorsidow may nagatay yacni ti oo dhaqaale xumi eed un wiin lawalba minjey ahan ku bannay wacyigelin dowladdiina suubiyaas oo maalinlandhagaaga koran marka eed eed eed saamayn eed un wiin yaanay raabay lawalba xoogjee ka tiirsanya saamayntan kuwiin dadkii nololna toladaay oo sababa covid 19 dartii ee idoo joonkeereen saamayntan kuwiin oo dal taabado korana sheego kortaasu sababtoo marba dadkii iska socdaana mayba een saamayntan kuwiin una nahaystaasu sababtoo bulshadii mayba markii iyo socdaan walwalba shal dhaqaaqeen een tusaalahan aan naftay markii danta dhaqaalo ku helo wala gadada fadhi laakiin meel in wala ku gadada fadhi bulsho in fara badan roogda aan naftay bishaka kaasama leego marka mayba saamayntan kuwiin uusan yahay wadankii u shal hirimi dadkii oo bulshadii inaska dhaqaaqan saamayntan kuwiin uusan yahay waaladii taasa ku mid ah okay adig mudan bismillaah awal assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat magacaayo badeeq axmed yuusuf kumida ganacsatada ka nool ama ka dhaqan deegaanada koonfur galbeed khaasatan magaalada tambaydhaba dabcan geeka meelraa iso wayba xog unta ku gudbiifaday
hagaa ka dhegaystayaal weli barnaamijkii dabagalka wararka iyo wareysada idaacadda raadiyo baydhabiya dhugunsidayaal si toos ah aan dhegaysada haytan guddoomiyaha cusub ee degmada rabdhuure ee gobolka bokool maxamed khayr salaad daa'uud iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka bokool yaxye macalin iyo weliba kuwerbiyana xaaladda dhabta ee ku teegan wakhtigun degmada rabdhuure iyo deegaano kaleo ku tirsan degmadaas qudaro oo mayl araayuse la fahmo waaye la gorod waaye waqti dhowna ha bilaawaday ee dhibaato badanna saameey cuduradaas oo ah hoolaha bulshada dhaqadaas oo kii ka gaalsanaya gaaliyaa ka dhiya weliba meelihinka muhiimsanaa ku kadhiya neefka irmaanka ee iyoonay teebow halo dhawaadka ah yaa ku kadhiya markan cudurkaas oo mayl araay waqtiguus hataa bilaawadayna hawaara iska socdoon walcayb kunseen badan ku jara haddana wali dadka hilibkii aamano mayl araay kasumo wayaan dhibaatadaas ku jarta ee waayaa mayl araayo shirkaan jaraadka ka saabsan geeka cudurkana guud ahaan degmada rabdhuure eerideedan badan wulib gaar ahaan xuduudi degmada lilaata luug ama geda ilaa elberde degmada elberde intan dhahayd bakoolka ah yaanka badan cudurka meelu ku jaro oo umataas hoola baabiyohay ilaa hata nambar oo saha oo wali mayl araayo hoola ma in sheegna may balinku ogaado korne tirada dhimashada hoolagaas may lara dadbaadiisi isku dareemasan lama meelisu laakiin waqti hataa bilaawd iyo araartu iska socda wal eed walacay konseen badan ku jaro laakiin dadka kasumoway tiradiyo hata ilaa hata qof dhimadi ma in sheegna laakiin dadka may bal in sheegay ilaa toban ishan qof yal in sheegi nambarsho lahayn gudbi oo dad o kasumow qaabka dadka injiridayaan oo masan xanuun shurmay baan badnalan qobtiinahan suuhohan nagadaayaan markan cudurkaas oo dhibaatadaasna leh deegaankaasna ku jara ya mayl araaus geegani uun ku hadalno oo mayl araaus dhibaatadiis iyoona teebow ku hadalna yaa shirka jaraas kasaabsanyi may kale intan ku jeediyey dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxweynaheed iyo golahiisa executiveka may ballanaa ani dadkaas i deegaankaas dhibaatadaas ku jara ini maylaraa dadki khuseeyo aqoontiya iyo kartideeda iyo leh ani lahandiro horta marka koowaad la ogaado bulshadaas weli ay ummataas haysada yaa codsi iyoona teebo soo jeedin eh yaa yaa injeediyaan east africa soomaaliya waxyaaba ayaa kaalinta koowaad kaga jarta mayba kumid ahta gaala meeli ummatan hoolaka keedsa dhaqaalaha keedsada jartay xillig abaarta jartay dhibaato jartan ambaasada jartay gaala meeliyahaya udur oo la fahmo waaye waqti ya gali intaanad ogaalkay lamada kun iyo todobadii iyo anihay tili jeela udurka sasay ka ahoo deerbugtiiba dadkan biyano neefka isku surmaayo dhagle eraw iyo jari markan saas darteeda may baalenaa ala baaganka jeediyaan dowlad goboleedka stateka iyo nayteebow hay-adaha intii khusayto bani mayl araayusa ummataas dhibaatada haysata dad aqoontiya le khubare ahoo marka hor horta baaray walaan wali ay sheegow ani mayl araayu lahaan raadi degmada rabuur si la ogii boqolkiiba mayl araayusa lixdan mase boqolkiiba konton anero mase boqolkiiba yaa hor e oo deeganaas xuduusa etoobiya mayla raa yaa higo yaa hata mayla raa nabadgelye e waata wal dhabaatay aan ku jarna muddo koowaad dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka iyo hay-ado ka shughulka leh veterinariga ka shaqeeyo xanaanada xoolaha ka shaqeeyo cuduradan xoolaha ka dhigaw la tacamula may baan ka baaqan horta inay cudurkaas weli ay muddo koowaad la ogaada cudurka madii weli ay la ogaaday yaa may la raayuso yaa lagu tabaabushaysto kor yaa la kaduulo kor yaa la eribtiro kor yaa la ndhagaaga kor dowladda federaalka iyo hay-ado samafalka weliba ka shaqeeya xanaanada xoolaha ka shaqeeya wasaaradda si gaar ahaan weliba may la raayuso wasaaradda xanaanada xoolaha heer state iyo heer federaal mayba ku codsadaan inay dhakhaatiir degdeg ee landara deegaankaas cudurkaas la sheegow cudurkaas oo weliba saata la sheegay halis e neefkii xoolaha geeka iraabtada oobusa wanta lukumaalad isu foofa ini firrigtiblera hadhiyow neefkaas oobus hadhii ku dibna mayla raayus dadka reer baadiya isima gorodaasan wal gorode wal wada fahansiin qaabkii on dhaqamaayo neefka oob la goori hilibshi hataa la kari markaas kudib hilibkaas hataa la aama qofkaas baniaadanka hilibkaas aamiya usuna sidii neefka nagdeli nagde dad badan oo hata mayla raabiso inkastoo nambar sax hataan aan hayn laakiin dad badan oo ada labaatan higaasan moodaa la sheegahay oo wada jiifa oo hilibkaas iyo aamele ka sumooween marka udurkaasi hooba geedka lunku horseena mise mayla raaylan la tacaamulna masalan ka baraarugusanaana baryey mayla raayusa dhibaato badan hasheena doona
hagaha ka dhegaystayaal barnaamijka weliisa toosaana dareertan ra-iisul wasaare xigeenka xukuumadda federaaliga ee soomaaliya mahdi maxamed guuleed weliba uusan ka baaqay shacabka reer koonfureed intii ka kadaydan shacabka reer waqooyi habmaamuuska doorashada waddankan dhiyaasa iyo qaabkalun odayow eedoo maalinta beriyey ee somalilan ku dhiyaasa doorasho dadweyne ra-iisul wasaaraha ayaa weliba saashaatow ammaan wiin injeedi xukuumadda somalilan oonka baaqi intiioo sii wadan dadaalkiio haddii sii wadan farmiignan dare shacabka koonfurta بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan rabaa inaan munaasabadan uga faa'iidaysto inaan u hambaliyeeyo shacabweynaha somalilan maalinta doorashada koob iyo soddonka may uguna hambaliyeeyo sida dulqaadka ilbaxnimada iyo ay aragnimadu ku jirto ay ugu soo dareereen ugu ololeynayeen in doorasho xor ah oo xalaal ah oo tartan furan uu ku jiro ay ka wada qayb qaataan oo ku aadan doorashada koob iyo soddonka may ee baarlamaanka ay ugu dareerayaan in ay si xor ah oo xalaal codkooda ugu codeeyaan musharaxa ay isleeyihiin mas-uuliyaddu qaadi karaa xilku waa dhibayaa hadday tahay golaha deegaanka bulshadii waa u adeegaya hadday tahay golaha wakiiladana waajibaadkii sharci dejineed ee saarnaa waa uu gudanaya waa ilbaxnimo iyo xadaarad in maanta horumarka weyn labaatankii sannadood ee u dambeeyey ay doorashooyinkiiyo dimuqraadiyadeyntu ka jireen somalilan ay hal milyan oo qof ka badan ku dhowaad milyan iyo boqol kun oo qof ay u dareerayaan inay codkooda dhiibtaan si xore uga qayb qaataan laba boqol afartan iyo lix xildhibaano u tartamayaan saddexda xisbi ka kala sharaxani doorashada golaha wakiilada shan boqol iyo koob iyo labaatan xildhibaano golayaasha deegaanka ay u ordayaan oo ilaa toddoba boqol lixdan iyo toddoba musharax ay ka qayb qaadan doonaan ku dhowaad saddex kun oo goobood oo codbixineedna ay ka dhacayso doorashadu labaatan iyo saddex degmo oo kamida labaiyo labaatan qiyaastii ayna ka dhici doonto waxaan leeyahay nabad ku codeeya nabad ku codeeya nabad ku codeeya isu dulqaata doorashadu waxay wax u tartaan nabadda is ogolaanshaha is aqbalaada iyo qofku dareenkiisa iyo fikirkiisa inuu si xor ah u dhiibto u uguna cabiro ee, sanduuqa codbixinta mas-uulka uu isleeyahay wiilal iyo gabdhaba ee, waa uu xaaladii jirta ka saari karaa deegaankiisa ee, ku matali galaa dadka codbixiyayaasha ah ee uu matalo waa horumar weyn oo laga gaadhay dhinaca dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka oo aan anigu ilaa laba kun iyo kow laba kun iyo toddobiyo toban horaantiisii ka shaqaynayay ee, waayo aragna aan u ahay qaybna ka soo ahaa dariiqa dheer ee dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka ay somalilan ku caanamaashay walaalaha koonfureed waxaan ugu baaqayaa inay cashar ka bartaan sida xorta oo xalaasha oo qofka muwaadinkii codkiisa uu u dhiiban karayo soomaaliyeed doorashada laba kun iyo labaatan iyo shan ee kusoo aadan soomaaliyana muwaadiniinta soomaaliyeed ay xaq u yeeshaan inay xildhibaanka ay doonaan doortaan madaxdooda doortaan mas-uuliyiintooda doortaan taladana shacweynaha soomaaliyeed dib loogu celiyo waad mahadsantihiin waxaan leeyahay hambalyo nabad iyo guul inuu ilaahay idinku dhammeeyo ayaan eh, ilaahay ka baryayaa idiinna rajaynayaa isuna dulqaadataan eh, is- is aqbashaan natiijada ka soo baxdana haddii ilaahay yidhaahdo eh, wiil iyo gabadh kii inantu dhashaba abtaal loo yahay aad aqbashaan inuu yahay mas-uulkii wakiilkii idin matalayay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantii
waa hagaa ka dhegaystayaal barnaamijkii weli si toose ee engle dareertan profesor yaxye Caam- Ca- Ca- profesor yaxye Cami- caamir weliba se kulol oon ku hadalay qaabka lagmaarew canshuurta laha ka aruuriyo shacabka soomaaliyeed brofesorkii weliba uuse ku qeyb galay madalanka magaca dari horumar shi- b- b- madal uusha qaban qaabiyey bangiga horumarinta afrika madalaase oo lanku hadalay dakhliga soomaaliya ha galow welibana ku qeyb galay wasiirka maaliyadda soomaaliya wasiir ku-xigeenka maaliyadda agaasimaha guud ee wasaaradda aqoon-yahano iyo ganacsato soomaaliyeed
bajaajley intaas shaqo loo abuur yaa u abuuray iga abuurtee lacagta laga qaada ma lagu celiyaa jidma loogu sameeya aniga madiina degana saaka waa qaarka waxay madiina degan waa ogyihiin zooba intaad soo gaarin diyaarada maraykan sawirkaad kor u laabanaya mootadii soo galaya kasoo gudub jidka afsuyoon kusoo leex bulaacadan musqulhayaan maalin kasta mootada dheli ku qabtaa labara fartireer biyaarika xaggii kasoo gelay liberia calina waa dhexdii soo maray ninkaas lacagta laga qaaday in wax lagu qabtay ahayd xaqa uu leeyahay lacag uu aad u fada dhowr iyo soddon kun ay gaarayaan oo malaya wasaaraddii mid waxay leedahay adigu batata samayso wasaaradda gaadiidka mid kale waxaa leeyahay dowladda hoose lacagay ka qaada qofkaas marka lacag lee laga qaada hadduu arko oo asiga wax loo qabanaya muxuu sameynaa muwaadin fiican ku naqana lacagta waa in la helo qorsho meesha ay ku naqanayso ay caddahay mas-uuliyadaha qaar marka maaliinta aan saarayno iyada ma laha wasaarad kale aa yeelan karo dowladda hoose aa yeelan karto ciidamada aa yeelan karo iyo dadkaana shaqa u dirsadee mushaar siyaa lili dakhliga soo aruuri xoogaa dakhli soo aruuridaasay marmar nagu dhii- ay nagu giijiyaano waxaan jeebkeena ku jirna marmar bixiyana leeyihin qofka midhaha duurka ku yaala aragteen iyo midhada abuurtaa jirta kuwa duurka ku yaala marka roobkaa iska soo gurataa marka jilaalkana lama haya laakiin midhaha kale ee aada beerato inta aada beerato ka- ee la-egii waxa aada soo guranaysa dadka marka laga qaadaya dakhliga hala korniyo leeyahay oo badanaa wasaaradda ilaa ina dakhliga loo dira war dadka jeebkiisa marka hore lacag ku shub u abuur shaqo hadda hadda ninka waxuu ka qeylinaayay baryoonatiga waxaa la siiyaa ardada dibadda wax kusoo baratay imtixaanan ka qaadna kuwa gudaha laga yaa meelo badan lagu fiican yahay ardada xamar waxay ka qeynayaan kuwa gobolada shaqo la siiya madaxda lafteeda waxuu barata kuwa marka kuwaasay yidhaahdiin in dhinacaas cadaalad laga sameeyo wasaaradda waxaa kaloo ka codsanaynaa statistika qayb ah oo xoog lagu ku arko daata badanaa u baahanaa mar kasta pure statisticians dad ah ama statistika miiska saaran oo aad mar kasta waafacayso ma hayo fiiri saaxiibka hadda qurubka hadda ku celceliy nasiib wanaag aniga bilihii juun julaay iyo agoosto ee sanadka tegey waxaan la shaqeynaya fadhiga adduunka qaybta washington qaybtaan oo east africa shaqo ku malaya laakiin wax badan oo khuseeya soomaaliya aan kala shaqeeyey weligaa markaa wadan dibadda ama hay-ad caalami aad la shaqeysa dabcan muwaadin ataa waddankaaga waa inaad amaanta haddii wax xumaana xataa shabeellayaashan dadka ku nool ama marka iyo sharaabood iyo tag islaamada tuulooyinka dooray dhaqdaan soo maha digaaga dadka u yaqaani qaar dooradada madaxa u yaqaani iyo ukuna keenaan magaalada tarta suuqaa jira marka haddii lagu dhiiri gelin lahay ukun badan inuu keeno dooro badan oo dhaqan lahay lacag uu kaheli lahay familigaasaa degi lahay dowladduna cashuur badan ay ka helahay laakiin dowladdu waxay ogolaatay meeshaan export importaa jiro waa inaad dhiirigeliso exportkaaga inaa anigu ukun dibadda u dirna yahay inaa hilib dibadda u dirna yahay sideed containero okura laga taalo wadaada dubay sanadka hore 2020 statistikada qaar markaa u baahato de wasaarada kama helayso waa inaad hay-ad kaloo ajnabi aada weydiisato ama iyado ay kuu weydiiyaan qaab kale usoo gasho male sanadkii naga tegey january ilaa december laba boqol iyo konton iyo toddoba kun iyo sagaal kartoon oo doora ah la keena waddanka hilib dooro ah haddii la yidhi ay la dhihilahay lama keeni karo maxaa dhici lahay gudaha ile wax waa loo baahanya dimadiga waa jiraa af guri iyo janaale iyo dadka joogo dhan dooro ay tacba lahaayeen lacagna waa laga heli lahaa waa rafli nus milyan kiilo oo dooro ah ukun tiyaata ka halaa loo sheegaya boqol iyo sagaal iyo toban kun shan boqol iyo konton iyo sagaal kartoon oo ukunaada aada keentay sanadka hore tan hadda ilaahay idinka fuuntaya ma dhihi karno laakiin inaad nagu soo badisiin ma rabno haddii aada keeni lahaynina dembigaas ganacsataa iskale wasaaradda iska cashuura keliya haddii aada keeni lahaynina islaamaha ku dhoor sabiib iyo caamoole iyo janaalaa keeni lahaa suuqaad ka xirtay ukuntaas aad keenteen dibadda laga keenaa waxaad tagtaa kaawooyinka oo ka xageeyo xarana kartoono ukuna oo amsom ay nacday ukuntaa sheegatay amsom kuu jirto amsom ay nacday oo arkeen inay dhacday ay ku daadiyaan meesha oo tii baleen oo ku yaala dadka xaafadda inay diina tegina waa tagaan waa soo arusaa suuqay keenaan laga gadaanay sida ukuntaas oo amsom oo dhacday oo oo ku jirto boolada kaawinka laga qodo taa been umalaysi waa tii kartiin ukuntii oo dhacda cunana dibaddaa laga haddii la mamnuuci lahaa oo amsom lafteeda lagu khasbo anakaa hayna ukun ka qaata gudaha maxaa dhicelaha waxaad dhiiri gelina qofka soo saari lahay ukunta waddan waxaan ahay lagu yaqaano inuu xoolaha dibadda u dhoofiyo kow iyo labaatan kun afar boqol iyo konton iyo lix kartoon oo hilib lo-aadaa keena waddanka looda dhoofi jiraana ari sagaal kun laba boqol iyo toddobaatan iyo lix kartoona keena halab ari ah ari waa noo joogaan suuqu marka hilibka eriga qiimihiisa hoos u dhaca marka waxaa yimida hilibkan caano anaka yoogan maa naqin garoona iska cun jirna yoogan xataa waa laga bara boqol iyo saddex kun toddoba boqol sagaashan iyo toddoba kartoon oo yoogan aa la keen caanaha caadiga iska dhaaf hal milyan iyo waxaa la hal milyan iyo afartan iyo kow kun iyo lix boqol iyo lix kartoon waaya oo caano ah ama atan amiin oo caanaana loo keena yaa loo keenaya sacuudiga loo qabo imaaradaa loo keenaya kii xoolaha baadiya ku dhaqaa hoogtii camal xaafadaha lo ku dhaqaa jireen dadku baadiyaa laga keeni jiray hadduu arka caano badan in laga rabo magaalada wuxuu horu marinaaye inuu lo-da tacbo oo lo-da dhaqaalayo oo wax hadda geeliya isku soo guuray magaalada arka geel iska daaqaayo meel ku xaraysan oo baasti iyo buskul iyo la siinayo laakiin waa in lagu dadaalaa wax kasta ee gudaha waddanka laga soo saari karo in la joojiyo in banaanka laga keeno that's waa meesha dalaga wixii soomaalidu ay soo saari karto oo suuqa ay dabooli karto in gudaha laga soo saaro nasiib wanaag ganacsada lafteedaaba ka cabanaysa maanta ukunta ay keenayeen iyagay la xumaatay oo ukuntaas iyo doorada iyo adigu lacagta yaroo aad ka helaysiin iska dhaafa oo cashuurta tanba waa ka heli kartiin hana laga joojiyo wixii gudaha laga soo saari karo si loo dhiirigeliyo wax soo saarka gudaha ma aha hadda hilibka iyo caanaha iyo kalo aan qaadan keliya waxyaaba badan oo lamid aha jiro oo loo baahnayn oo gudihi laga heli karo la dhiirigeli karo dadaa shaqo ka helaayo islaamii tuulada joogaa shaqo ka helaayo qofka suuqa jooga kii cashuurta qaadaya wixii o dhan shaqo ka helaayo waa ka xumay dowladda hoose ku joogtay inta maanta inay joogtay yahay wasaaradda ganacsiga inay joogto qorshaynta oo wax badanoo maaliyadda aan ku eedayna iyadoo mas-uulka ah ilaa maaliyadda loo keenay qorshe sanadka dowladda ay damacsan tahay inkastoo ida lafteeda waxoogaa aan ku haysano miisaaniyada ay gudbiso baanaha kuma xiro badanaa taasuuq waa laga lahaaya hal sanaa la xiraa umaleyna sanadii lasoo dhaafay haddaadan miisaaniyadda xirin baarlamano ilaa wasaaradda iyada lafteeda baarlamanka xubno ka eh meesha ugu dhaqaanaya sanadka loogu tagaa xisaabtaada waa inay meel ku xirato markaa zake markaa bixinaya oo biibiteer maguleeh bisha zake marka la gaaro biibteeda habeenkaas waa la xiraa intaas day waaye inta alaabta taalaala qiimaha zakeri lagu waayaa askariiba markaasaa bilaabeen shaqadaada subaxa kale laakiin tii hore oo la xirin oo dowladdii oo zakadii iska bixin baarlamanka ala dembigaas maaliyaddu ma laha marka waa u gudbiyey oo waa urufgarays sanadka dambe waxay ahayd in baarlamanka uu ilaaha wax kaloon ku cusboonaysiinaya ma jiraan haddii tii hore xisaab xirkeeda aanan ansixin baarlamanka isagoo xisaabti la xirin aala sanadka dambe miisaaniyaddu waxay tagtay laba jibbac inta hore seen ku ogaanaa inay laba jibbac figures meel ku yaal number meel ku qoran oo keliya naas ma ku qancaayo waa inay helo xisaabtaas oo faahfaahsan iyo siday u xirantay baarlamanku marka dembiga asaa iskale meeshaas inuu la xisaabtamay ahayd shiqaalow marka hore ii sheego codha waqtiga waa la yareeyey ma ogeya sababta sida waqtiga loo tashiinaya dhaqaalaha loo tashiino waa mahadsantihi
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii weli si toosa inla dareertan dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyo baydhabo wasiir hore daahir xasan xuseen weliba usa dhalilay siyaasiyiintii labaatankii sana lahdhaafi oliniinqobana oo hadda fadahaya in jaganqobadan dadkaha ku jeeda beelo wasiirkii farmeendiri inay siyaasiyiintaas nimanka daylla ku shiraa labaatanka sano nimanka nasaare waa inay kayrna wax u rabin u rabin qolo kalena wax u rabin naftooda wax u raadaayaan ilma adeerayaalo nafteeda marka labaatan sano waxaan weynay labaatan sano waxaan ka weynay hadda kama helayno calooshayaa nagala salaaxin calooshaa salaaxay ma waa diidday caloosha salaax ma waa diidday yaa nagala salaaxin laba- labaatan sano waxaan ka weynay kama helayno ceelbuuraan weynay galhareeriyaan weynay galmudugaan ay waxa waxa aan ku lahaynay qaateen ama ay diideen yaan caloosha noola salaaxin midna waxaan leenahay ninka odaga ninka odaga oo saaxiibkeena xag kama hadlin annaga weligeyn mana mucaaradin laakiin inay waxba u qabaynaan ognahaya kuraasteenna kuraasteenna kuraastaa qabiilkaana iska leh qofna ma leh ama dagaala loo gelaa iyo godaa loogu dhaca iyo dagaal hadda qabiilkan u dhiman oo geli lahaya mala dagaal qabiilkan waa yaqaanaa laakiin laakiin dagaal iyo qoray qabiil lagu raadinaa kursi lagu raadinaa hadda qof ka yeelaya ma jirto marka dadkan waa soo jeedaan waxaan rabnaa marka guulaysta insha allah hadduu ilaah yidhaaho waxaan ognahay aan isu sheegaynaa keliya xoogaa waxaan ognaa isu sheegaynaa moogii wax kaloo meeshaan yaalla ma jiraan deegaankaasne annagaa iskale waxaan annaga aanan rabin cidna kuma samayn karto waana lees yaqaanaaho waana lees yaqaanaaho wax badanoo aan ognahayo oo hadda nagula dhibaateeyaha jira laakiin inaan sheegno ma rabno laakiin fidnada ha laga daayo deegaankaas deegaankaas deegaan nabadeed waaya mashaariic iyo horumar iyo wax kale in laga wada hadlaan rabnaa in xabad iyo qoray iyo mucaarada joogo iyo hal qofoo mucaarada dayl lama joogto hal qofoo mucaaradday lama joogto annagaa og hal qofoo mucaarada ma joogto kursiyaa lagu raadaa kursina lagu heli maa in quracda hoosteeda la tago quracda dadda nabadeeda iska leh mana yeelayno mana yeelayno mana yeelayno waana lees og yahay qoray wax lagu qaadaa ma leh qoray adeerkeen maxamed khayre ninka qorya badnaaya ma jirin waa la og yahay nin adeerkeen maxamed khayre ka qorya badnaaya ma jirin safay saas ugu jireen
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii weli si toosa inla dareertan dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyo baydhabo qodobka kale weliba uusa nagaday deegaano la ku xurayay dagaalamayaasha al-shabaab weliba hadda laka sameeyey ama la gilay nalalka kashaqew iriida deegaanadaas weliba kumada deegaanka baarsanguuni ee gobolka jubbada dhex jubbada hoose guddoomiyaha gobolkaas iyo dadka deegaanka iyo ku hadaleen munaasabad kooban oo magaalada ku dheeday
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام Een, maanta waxaan halka hadda ku sugannahay waa baarsanguuni waxaana hogaaminayay isku ee, gobolka cabdi- guddoomiyaha gobolka een, cabdirashiid maxamed gooni Een, waxaan u nimidna waxay ahayd sosta- solar systemkan oo aan daah fureynay maanta hadda ka hor laba bilood ka hor la dhagax dhigay waxaa wadana wasaaradda tamarta biya- biyaha anigoo ah ka- matalaya maanta wasaaraddii macdanta tamarta iyo biyaha iskuduwaha guud ee wasaaradda macdanta tamarta ee cumar ismaaciil nuur waxaa sharaf weyn noo ah sida aad noogu soo dhaweyseen halkan waxaan maanta daahfuraynaa mashruuca aan- aan maanta daahfuraynaa mashruucaas idin dhammaaday inkastoo cabashooyinkiinana aan qaadi doono taasoo ah soolarka oo aad u yar sida hadda aad sheegaysaan soddon xaba ah magaaladana ay aad u mug weyn tahay oo magaalad baaxad weyn ay tahay baarisan guuni kumana filna runtii saan arkayna taa waxay isu jireen ilaa konton konton miilo- milomitir aad bay u kala fog yihiin nalalkii hadda soddonka xaba laftigooda oo hal dhinac bas ah shidan dhinacyadii kale weli ma shidna الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato idinkuna noolaada Een, maamulka degmada jamaame gaar ahaan aagga baarsan guuni taliyayaasha ciidamada amniga isuduwaha gobolka ee wasaaradda biyaha iyo bacdanta iyo tamarta agaasimaha waaxda biyaha dhammaan shacabka odayaasha dhaqanka hooyooyinka iyo dhallinyarada dhammaantiin waxaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu Een, runtii farxad bay noo tahay inaynu maanta aynu ku kulanno mar labaad iyo mar saddexaad kulankan oo aha aan ahayn kii ugu horreeyey oo aanu ku kulanno baarsan guuni farxad bay noo tahay Een, annagoo idin soo booqannay
waa hagaagka dhegaystayaal barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyo baydhabo iyo dhugunsadeyaal si toose engla dareertan maxamed macalin guddoomiyaha degmada xudur ee gobolka bakool weliba ku hadalay dhibaatooyin la sheegay in al-shabaab yo ka hayaan dadka soomaaliyeed ee degmadaasay ku nool isoona farming indiri shakhsiyaadkaas
nimankaa nabaddiidka eh way go'aanseen dalkan abaar ku jarta rooban lahayna dhabaataysan goodoonsan ani dadka ka baabiyaan go'aansadeen walilaahi arrimee arrimahoy la faday ani laku meelbadan qayladhaantaas la geysii yaliin baahanyi way baan baahanawnu geeka gurmid degdega iyo shacabkan reer hudur yaan baahanyi geeka gurmidkuusan baahanyi meeye markoo nabadgelyin baahanyi nambar kow ani la nabadgeliyey diyaanka nimanka nabaddiidka dhibaatada ka haysaan laku dulqaada waana baahanyi arrintaas wayba ku falanta dowladda soomaaliya ku falanta insha allah wayba rajeynaya in dowladda soomaaliya gargaar badan iyoonayto had geysii doonta ee runtii arrimayo e arrimo oon hadgee ka koobo kornamee wayba kale amba nimankii ha go'aan ha rogeene ani tumii shan kilomitir dadki masaakintahay oo baaldii degnahay tumii shan kilomitir magaalada meelanjarta ani dadkii ku guuri eran oo go'aankas ha qaadan yoon jeedan dad dhammaayow ii dhiig waraabow id dad dhibaateeyow yoon kula jeedan yaarintaas ha rogeen oo dhayin halku guurey lamboqol sano ee deganaaya tuulihiis deganaaya waalidiintiis hoogan ka duuganyi eelshay godonyi wartiisa godonte be- magaaladiis ata oo manaa beertiis ata yaatu ku guuri leeyi barakicin oo nambar koo hatalaya manaa dadka barakiciyaayan intan guuraan dadkiba meelan guuraan ma leh meelan bahayaan ma leh arrintaasaa rogen toban shan kilomitir oo afarta koone magaalada hudur afarta koona kueh go'aanka saaqa ayaa rogeen leeyinlankiunu toban shan kilomitir lama maalmood kabaadunu ka aragne dilaana leeyin mase gubaan hontada ku gubaan leeyin arrintii arrin la ogolaado kor maaha arrinleen dulqaadada koroona maaha meelinka damboyti waaye onageek wayba jeediyaane caalamkan jeediyaane nimankaas nabaddiidka dalkan walayo ka hayan ani ogaadan horey baa liiga ogaa hatan ogaadan dowladaha soomaaliya koonfur galbeed nambar kow gate ani ogaad lakabaraaruga rantiye langiirshay liinhiriisuna quuyay waaye hoobantaba saasaa ka bilaawda dhammaan ogaada soomaali dhan saasaa iyo arrintaasa ka fuliyaayan koonfur galbeed khaasatan arrintaasa ka fuliyaayan dowladahaan way babaakay jeediyaanayuna dadweynaha iyo ciidamada dhammaantiyo oo meelo badan insha allah ku howlgalan doonaan ciidamada dowladda soomaaliya oo kuwa ka sugan degmada xudur howlgala weedan hataba arrintii hawaybu ah baa kala jeediyaan unuuna kiisha ku dhan eh oo rungnaa waa jeediyaan un meey arrintii eh mal guuri kora been waaye ilaahay dad dile nimankaas dad ma dilayan ilaahay dad noolaye dad ma noolayan nimankaas mal guurow ciidamadan amara ka siini dadweynaha way baan sheegane aniyoo sheegan ciidamana way baan sheegane laakiin tuuluusi degnahay boqolsina degnahay intaas degnahay ku guurow nagade ma guuri koran dadkaas laakiin guurna ma haysanun laakiin laakiin mada waraabana ku guure for example mada waraabaato magaalada ka dheganta yalla ku guure un ogolaadane walan ogolaadane
Adu shadaraya, adu shadaraya, adu miskin, adu miskin.
waa hagaagka dhegaystayaal barnaamijkii weeyey dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyo baydhabo dhegaystayaal welise toose engla dareertan musharax daahir maxamuud geelle weliba ku hadalay dowladnimada iyo musuq maasuq iyo qofiyo nin qof jeclaysiga munaasabad kudhidi magaalada muqdisho kuriyad dhallinyaro soomaaliyeed khudbad injeediyaay iyo farmiinta saydari uusoona tilmaamay in dhino kasta xisaab hir diyaar uu sameeyey kasta iyo qof kasta oo soomaaliya i weydiiyana waan u xisaab xiraya ma aha inaan ma aha inaan daftarka intaan soo qaato lacagta intaana eed intaana eedo xisaabyada ay leeyihin ma aha laakiin go-aanadii siyaasadeedaan qaato wixii aan maamulay sida ay ahaayeen hadalladii aan idhi anoo safiira baan idin xisaab xiraya anoo xildhibaana baan idin xisaab xiraya anoo wasiira baan idin xisaab xiraya anoo murashaxoo laba sano murashax ahaa ayaan idin xisaab xirayaa waxaan idinku xisaab xirayaa مواقفta aan qaatay iyo hadaladii aan idhi iyo fagaarii aan ka hadlay iyo wixii aan idhiyo idil inaana ka cudur aan aan aan ku taaganahay wixii ka qaldanna aan idinkaga cudur daarto laakiin ilaa iyo hadda ima muuqato haddii la iga gar helo waxaan markaas idhina dadka waa ka qancinaa horumarkeenna iyo amnigeenna iyo wadajirkeenna inuu baabi'iyo kaliya ma aha xataa waana sumcad ridi waxaan nahay dowladda boqol iyo siddeetanaad ee musuq maasuqa dowlad naga hooseyso amba nagula jirto nambarkaasi ma jirto musuq maasuqa marka ma ahan kaliya inuu lacag inta la qaato guri la dhisto xilkuu noqon kariya laba qof markay inta ku yimaadeen aada xilka siiso qofka aan u qalmin oo aada dhinac mariso qofka u qalmin oo wax markaas samaysan rabtid aada markaas wax samaysan rabtid aada laaluush dhiibtid oo wax la kala gado adduunyadu way imaanaysaa dal musuq maasuq xooga ka jiray noqonaysaa cidda inta timaada maal gasho reer gabaaray u noqonaysa leanna akiid qofaa wuxuu wax ku helaa dartan aan xalaal ahayn waa isagu xoolo dhiibin marka nidaamka qabyaaladda idinka meeshaana ku badan tihiin hebelow waxaan rabaa dadkan in la keeno dalka hogaankiisa iyo wixiisa cudul iyo shaqadiisa iyo shaqaalihiisa iyo ciidankiisa in la iskala muuqdo waa loo baahan yahay laakiin inaa hebel oo wax bartay oo shaqaynayo oo kula dhashay dembi ma ah laba wiil saddex wiil afar gabdhood waxa soo dhashay oo oo shaqada meelitada ah waa ku heli karaa matalaadu waa shay kale matalaadu way kala gedisaanaysaa in degaanada loo qaybiyo laakiin shaqada caadiga waa inay noqoto tayo qufeedka tacliinta inay noqoto marka runtii aniga lama qabo nidaam nidaamka hadda lagu socday oo ah in la isdhexgeliyey matalaadi iyo fursadihii shaqada qolo kasta dad wax yaqaano waa laga heli karaa marka laakiin wax la xallin kara waayo doctor wax la xallin kara waayo hebelaa la dhalatay hiblaayaa la dhalatay meeshay ka shaqeeyaan waa ku badanayseen laa haddii arrintu tacliin ay u baahan tahay dad badan oo tacliin laha usoo tartamaano laba isa dhalata haddii ay helaan waa inay shaqaysan karaan haddii kale waxaan macno yeelanayn hibada ilaahay bixiyey waxaan macno yeelanayn dadaalka qofka waxaan macno yeelanayn tayo qofeedkaan macno yeelanayn waxaasoo cidilna wax ilaahay bixiyey waayo subxaana wa tacaala in lagu ciqaabo qofka in hebel la dhashay amba hebel ay isu dhow yihiin aniga waxay ila tahay arrin aad iyo aad u qadba waana la dirraa waana joojina haddii la yidhaha cabdinuur waxaa yiri waddan kasta dabcan masawirka wuxuu ka bixiyey wadamada sida ay u kala gedisan yihiin sida ay maaragtay dhalinyaradooda ay u taya- tayeeyaan iyo fursadaha ay u siiyaan Eh, wadankii oo caruurtiisa maalgashado toban doolar dalka haddii oo wale waxaan rabaa inuu dhalinyarada iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo maxaanku idhaha tayeynta eh, inuu gashado todoba iyo sideed inuu gashadaa la rabaa Eh, waxaan fiirinayay mararka qaarkood wasaaradaha hadda shaqeeyo wax soo saarka waxa lagu bixiyo aad ay u kooban yihiin waa meelo mushaar lagu qaato marka wasaaradahiya waxay leeyihiin meel howlgab ah waa shaqa- dhaqaalaha boqolkiiba siddeetan siddeetan shan sagaashan waxaa ku baxaa iyo kasii badan mushaaraad marka waxaan lagu soo saari lahaa yaa meesha ka maqnaanayo waxaan qabaa eh, mashaariic gaar ah oo tacliinta la xiriirto oo in dhalinyarada loo helo tacliinta ma aha kaliya in oo la balaariyo laakiin waa in la tayeeyo oo ay noqoto tacliin lagu xiray suuqa shaqada shan boqol oo milyuun oo shaqo oo aadanuhu uu qabto ayaa nidaamka robotka uu ka saarayaa dad- ah, no- nolosha ka saaraya wax sahlan maaha sooma Ay- da- buduuyaala ka baxayo waxaa ka baxaya darweyna ka baxayo dad eh, caafimaadka shaqa xafiisyada ugu kooban iska dhaaf annaga iyadoo oga shaqalaan ay jirtay teknolojiyadana meeshaas ay u socoto haddii aanan ka fikirin eh, dadkeena sida ay shaqo fu- loogu abuuri lahaa waxaa noqonaynaa ummad baabaa
hagaa ka dhegaystayaal barnaamijkaas la deernayay gabagabadiisa somaal soomaali so somalilan som somalilan in ku badan hal milyan ya codbixiyaal eh maalinta beryey oo isniin eh welibana markaas doorda doonana golayaasha wakiilada iyo guurtida somalilan somalilan weliba yay sheegdeen somalilan weliba mar horiya xaqii jiray intay ku madax banaanto xukuumadda soomaaliya intee kada intee kala caalamka somalilan weliba aqoonsanya dal ku tirsan soomaaliya soddonkiisana lahadhaafi ilaa iyo hadda aqoonsi ma ku helna adduunyada jamhuuriyadda barakaysan ee somalilan somalilan weliba ku noole datiradii oo laka qiyaasay afar milyan oo qofood weliba markaasay soomaaliya kugu henaa markii burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya jaale maxamed siyaad bare kun sagaal boqol sagaal iyo kowdii hogaamiyaasha dhaqdhaqaaqa ee laka magacaabo s n m weliba ka dhawaaqeena in soomaaliya ku go-een waana la magabeen somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi iyo weliba ku qeyb galay madal shacabka soomaaliyeed usa farmi somalilan usa farmi in ka daraay oo ka eedan doorashada maalinta beriyey dhiyaasa weliba dhinay kala farmiin diray xukuumadda xamarka dhisan weliba nuusaray beese haddii waltaraasa xamar iyo mar badan lijeey wala tarwayti
codbixinta iyo ciidamadii nabadgelyada iyo shaqaalihii komishanka ayaa waxay ku sii socdeen gobollada iyo degmooyinka dhammaantood xalay goobahoodii waa joogay iyagoo waa diyaarsan ciidamadii shaqaalihii oo marka la isu geeya ka badan dhowr iyo labaatan kun oo qof oo howlgalay nabadgelyana ku gaadheen waa wax ilaahay lagu mahadiya kuma ku kaa gaadhay oo dhaqaajirmin intaas luda wada dhaqaaqay ilaahay bay mahaddii tahay inay dhammaantood nabadgelyo goobahoodii ku tegeen waxaanay muujinaysaa dadku markay isu caloosan yihiin ay wax u wada jeedaan ilaahayna waa caawiya duruuftuna waa caawisaa roob baynu haynaa barwaaq baynu haynaa deganaan baynu haynaa dadkeenna isku calool aynu haynaa fool bidaysan baynu haynaa oo wax ilaah lagu xamdiya shalay waxaa kaloo labada cisho iyaguna soo aragtay dalka soo galay kormeerayaasha caalamka oo ah safiirada u jooga dalalka yurub badankooda oo safiiradeed geeska afrika joogay ay dhammaantood shalay soo galeen magaalada intoodii badan iyo ku-xigeenno intaa in leegoo diblomaasiyiin ah oo dalal badan kala ah qaarad kastoo adduunka ah iyo koob iyo soddon ah international caalami observatories oo ah dhammaantood africa oo u badan afrikada dhexe iyo afrikada galbeed oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore sieraleon iyo intaasoo wasiir iyo intaasoo diblomaat oo hore u jiray acadmishirs dadka aqoonta leh afrika xoog u timid aqoonyahankoodii dadkaasi waxay eegayaan oo la yaaban yihiin badankoodu qaar badanoo maanta joogaana aanay rumaysnayn somaliland way qabsan kartaa doorashada ah iyadaa qabsan karta keligeetii oon la caawin maanta waxaan tusay nin walba indhihiisa somalilan tala ahaan nabadgelye ahaan dhaqaale ahaan inay qabsan karto doorashadeeda sidaa quruxda badan markaan ciri soo fargelin doorashada taladeeda iyo amnigeeda soomaaliya cidi waxba kuma darsan dhaqaalaha wixii ku baxay marka la eego boqolkiiba labaatan ayay caalamka oo dhan qoladaas taa waxbaanu caawinaa deeqa o dhan marka laisu geeyo boqolkiiba labaatan buu ku leeyahay maanta waxay eegayaan waay way la yaaban yihiinba dad badan dad badan baa somaliland ba aqoon walaalayo waxa haddaba hubaala markaynu foodkaa nabadgelyo ku dhammaan aynu qiimahuna qiimayno ee aynaan eegin qalad yaroo dhacay waxa hubaala qof wal oo adduunka halkiisa noogu iman qof wale markuu isagu isjarfo uu qiimo isu yeelo ayaa lagu qiimaynaya laynagu qiimayn maayo baryo laynagu qiimayn maayo waanu silina kaalana kala qabta laynagu qiimayn maayo waxbaana helaa waa ilaahay ma ilaahay la baryi maayo adaan wax baryana waxaa laynagu qiimayn maayo waxaa laynagu qiimaynayaa shakhsinimadeeda waynu soo jirray abaaratanka adag baanu soo mari jiray dhibaatooyin ka badan baanu soo mari jiray ilaahay baynu beri jiray waanu ka bixi jiray nawaaladinka iyo hay-ada wax laydhaha waxay noo keeneen inay maskaxda inaga dulistaa inaan isku kalsoonaan weyno oo la kala waraysto waa waxyaalaha afrika in badan badan kharibay hadday deeqa wax tarayso hadday lacaga wax tarayso hadday ciidamo ajnabi wax tarayaan haddii dowladda soo gudaha wax tarayaan dowladdaa muqdisho ka dhisan bay tar lahaayeen soddon sano ayaa lagu dhex jiraa waxaan qabaa hadday keligood tala gaari lahaayeen inay hore u gaari lahaayeen marka waxaan leeyahay somaliland guul baynu joognaa codbixinta nabadgeliyo inay nagu dhacdaa baan rajeynaya waxaan ka codsanayaa muwaadin kasta inuu xil iska saaro qaranka ee aanu eegin isagu ka laynka ku jirow ka codka bixinayo ka askariga ilaalinayo nin walba xirkasni baa laga rabaa waxaan ku codsanayaa dhalinyarada dadka waayeelka ah iyo ka buka iyo dumarka unkale in la hormariyo oo la ixtiraamo ragga xoogga dhalinyada xooggeeda xagga dambaraha waayo taas waa karaamo weligeedba jirtay inuu inankeena fadhiga ka kaco odayga in hooyada xagga hore la soo mariyo dhaqankaasaa laga rabaa dhalinyarada somaliland waxaan ugu celinayaa meelay joogaanba sidii qurux badeenta uga hawgasheen uga hawgala codbixinta waa yarkiina caawiya kabuka caawiya askarta la shaqeeya muujiya qaramada aa muujisa waxaa inoo hadhay hal marxalad oo kale marka doorashada soo baxdo daabcan muran baa ka imanaya guushu waxay ku jirtaa sidaan murankaa wax leedahay muranka waxaan u xallinaa marka hore waxay ku wanaagsan tahay walaaltinimadu oonu gaarayna halkayna doonayna marka walaal cun iyo walaal cun adigu soco anaa dambeeya adigu soco taasaynu kusoo dhisnay somaliland u fiirsada golayaashii ugu horreeya lasoo dhisay golayaashii ugu horreeya lasoo dhisay wuxuu ahaa gola guurtika oo lasoo dhisaa iyo golayaasha markaynu boora ka nimid sida loo dhisay waxay ahayd lama odhayaa cod badan lama odhayaa badan lama odhayaa xoog weynoo ciidan badan leh waxaa noqotay ninkii istuhumaayey inuu ama xoog leeyahay ama ciidan badan haystaa inuu kale ee walaalkii maqaynaa fadal soco walaal adigu dib u eega liiskii horumarintaa laysqadarinayay ayaynu nabadda ku soo dhisnay oo ah xigmadda somaliland ku meel gaadhay maanta waxaan leehay murashaxiinta dardaar ka mid waxa weeye walaalayaal waa gaadheen heerkii siyaasadeed ee doorasho murashaxiintooda waxba idinma dhinac sharaf iyo karaamo iyo qadarin iyo doorasho intaba waa laydsiiyey inta golaha tegaysa intii intii golaha la idhaha intaasaa tegaysa inta kalena sugtow haddaad wax tirsanasana si nabadgeliye ah dacwaddaada ugu soo gudbi commissionka haddaad ku qanacudana maxkamadaad geynaysaa si ammaana oo nabadgelye ah oo ilbaxnimo ah oo turaalla u dacwo haddii kale waxaad dhaawacaysaa adoo danyar doonaya tii qaranka intaasoo ajnabiga inta weligeed intaasoo safiir shaqada haya ay noogu iman culayska inta anaga wax laguu soo saaray siday u dhici kartaa marka ogow haddaad xitaa adiga aad qalad tirsanayso qarankaa u tirsa ogow qaranka darag baa u dhintay qaar baa u dhaafoobay qaar baa u maskax beelay haddaad gardarre xitaa haddaad tirsanayso miyir qab intaana waxaan leeya murashaxiinta waxaan kusoo gabagabanayaa ilaahay somaliland nabad barwaaqo horumar nabadgelyo fooda ah intaba ilaahay hayna siiyo ilaahay qulubteena inaa soo jeediyo khalkhal iyo khilaaf alla haynaga saaro ilaahay waxaanu kula jeernayaa somaliland mid ah horumarta kii xukumaa waa kii kale wada walaalo ah
hagaag dhegaystayaal guud ahaan walibantaa gebagabeena barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo baydhaba xasan aadan khayr xasan joker iyo barnaamijka sanaahayaay intana ku kulmaan barnaamijkan lamada ammaana allah